Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay tabobar ku saabsan xuquuqul insaanka kaasi oo ay soo qabanqaabisay hay'adda Combite oo ka shaqeysa arrimaha bulshada. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah barakacayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Hargeysa. Maamulaha hay'adda Combite Axmed Cabdi ayaa ka waramay ujeedka tababarka.
wuxuu inoo socon doonaa muddo laba cisho ah oo maanta ka bilaabmaysa ay berina ugu dambeyn doonto tababarku wuxuu maqsuudkiisu yahay uun in gudiyada barakaacayaasha ee somalilan la tuso fahamka xuquuqul insaanka ah maadaama yihiin gudiyadaasi gudiyo u baahan tababarada xuquuqul insaanka Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarka.
een, hay-adda barkacayaasha qaranka waxa weeyaan runtii waynu u baahannahay inaynu tareerinaha la xuquuqaha biniaadanka ka hadlaya annagu haddaan nahay barakacayaasha een, qaranka somalilan inta kaam waa sagaal iyo toban kaam mar walba ma helaan xuquuqaha ay leeyihiin biniaadanku ma helaan Ha- ma- ama ha la yaso ama ha la yidhaahdo mar walba baahidooda dee waxyaabo khaldan ha lagu tilmaamo mar walba in waan u baahannahay in aqoonteeda la dhiso dadku waxay isugu jiraan een, dad lagu soo marti qaaday ee, madashan si ay fikirkooda iyo aaraadooda ugu darsadaan arrimaha eh, xuquuqul-insaanka ee la xidhiidha barakacayaasha iyo dad ka socda guddiyada ay leeyihiin barakacayaasha kala duwan marka qof walba anigu afar iyo konton sannadood baan magaalada hargeysa ku noolaa saddex wasaaradood waaweyn oon ka soo shaqayn jiray ilaahay wuxuu ii saamaxday inaan meel kasta bilaash wax kaga cuno laakiin markaan arkay iminka xaaladda waddanku ku jiro laba iyo- afar iyo konton kaa sannadood weli kumaa fakirin lacagtan aad caawa haysataaye markaan lacagta helo markaan casheeyo dadkaan sii siin jiray oo waan isdhaafin jiray weli kumaa fakirin iyow iska yara hayso taasu aad quraac weydaa marka waxaan dareemi karaa macal iminka dee inuu- haddii sidanaan ilaahay magaranaysaa naxariistiisa ina siin waynu istuhumaynaa oo dad waaweyn oo madax ahaan jiray ama aqoon-yahan ahaan jiray ayaa maanta gaajoonaya Tababarka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda dadka gaar ahaan dadka barakacayaasha.